dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka martida microfoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiqaadir cabdi xaashi oo bartay xiriirka caalamiga ah horeyna u soo noqday wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka cabdiqaadir waa kaga mahad celinayna wakhtigaaga waxaan jecelahay bal inaan ka hadalno xaaladaha siyaasadeed ee dalka hadda uu marayo iyo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee hore aad uga soo shaqaysay marka laga hadlayo caqabadaha dhinaca waxbarasho aan wax kaga weydiin doono laakiin sidaad la socotaba muddooyinkan dambe waxaa aada loo hadalhayaa khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira waxaanad moodaa inay arrimahan xoogooda hadda ay salka ku hayaan ama ay ka kaceenba khilaafka u dhexeeya dalalka carabta say wax kugu muuqdaan
bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamaya ridwaan adiga iyo dhegeystayaasha v o eda meel kastoo ay joogaanba waad baad umahadsan tahay markaan ka jawaabo su-aasha ama isku daya inaan ka jawaabo horta way waa nasiib xuma runtii in khilaaf ka dhexeeya dowlado iyagoo ku midoobay tacaawunka khaliijka ama iskaashiga wadamada khaliijka oo annaga isaga keen dhow dhinac walba dhaqaale iyo siyaasad iyo jinsiyad iyo dhinac walba inaan runtii ayna harayso annaga dowladnimadeeni ay u wiiqanto oo dhaawacdo runtii waa nasiib xumo waxaana aaminsanahay in khaladku meeshu ka balooda ay ahayd dowladda ama kabinetka go-aankii uu gaaray oo ku dhiclaar gareeyay ama ku qaatay mowqif dhexdhexaadnimo ah taasoo runtii aan ka tarjumayn mowqaca ama meesha aan ku leenahay annagu waxaa la yidhaha nidaamka dawliga ama international systemka annagu waddan waxaa nahay burburay baa nahay oo isaga dhibtiisa ka badatay inaan declaar gareyno neutrality iyo taxaaluf qolo aan raacno iyo ama aan ka hararno horta kuma aanan khasbanayn waxaad moodaa inay arrintaasi abuurtay dhibaato abuurtay oo dowladii qaarkood noo arkeen cadow inaanu nahay ka dhexgalaba waxaa ula jeedaa in laga gaabsan karayba oo aan laga hadlin xataa in dhexdhexaad laga yahay arrinta absolutely ma aanaan ku khasbanaynba hadal tiraa noo geysay maxaa anaga naga galay dowlado iyagu xiriir kala goostay hadday dowladda inta kuu timaada adiga kaa loobagarayso ku tiraahda iraac markaas baad adiga dhexdhexaadnimo iyo waxaas iyo wixii markaa kula haboon oo maslaxadaada ka tarjumaya aad kala hadli kardhaa laakiin inaad adigu inta kaabinetkaagii shiriso tiraahdo waxaan nahay dhexdhexaadu maadaamaan o i c ku jiro iyo carab iyo xagga iyo waxaan ugu yeeraynaa in la heshiiyo waxbaan dhexdhexaadinayna arrintaasi ka tarjumi mayn maanta soomaaliya mowqaca ay ku leedahay international systemka ilaa la garto bosishinka aan international systemka uga jirana soomaaliya caqabadahan kama bixi doonaan
say marka adiga wax kugu muuqdaan see waxaan looga baaqsan kara waxaan la soconnaa dabcan arrintan waxaa maamul goboleedyadu ay ku doodayaan in soomaaliya danteedu ay ku jirto dalalkaas sacuudiga iyo imaaraadka oo dhaqaale iyo siyaasad iyo amniba uu kala dhexeeyey dowladda waxay ku doodaysaa in mowqifkaas dhexdhexaadnimada ay u aragto inuu yahay waxa keliya ee la qaadan karay laakiin arrintii waxaad moodaa hadda in muran siyaasadeed oo xoog badan soomaaliya ay ka dhex dhalisay see looga baaqsan karay arrintan
wallahi horta waaba laga baaqsan karo waasaan kuu sheegayo maba anaan ku khasbanaynba waxaan annaga uun hadaltiradii soomaalida noo geysay diblomaasiyad iyo wax ku salka ku haya ma ahayn iyo ka tarjumaya maslaxadda dalka wax laga tashadayna uma ekeen waxaad moodaa wax qof iyo laba inta dhegta wax isku sheegeen la iskala boodoo layiri go-aankaa lasoo saaro ilaa talo dhab ah kabinetka soomaalidu ka yeesha arrimaha dalka wajahayana waxba lama xallii kari doono kabinetkan ama kuwa ku xiga ama kuwa kusii xiga ilaa maskax furan oo xornima ka muuqato oo qof walba maankiisa hadlayo ilaa qofka kabinet marka lagu soo daro waxbaa lagu tuhmayaa ilaa wada hadal noocaasa go-aanada dowladda lagu saleeyana wax hagaagaya dalka ma jiraan waxaan aniga aaminsanahay maanta waan ku jiraa maanta meeshay marayso waa run sida ay ku doodeen madaxda maamulada dalka qaar badan oo ka mid ah markii sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka iyo qatar la barbar dhigo waxaana annaga taarikh ahaan iyo dhinac walba iyo iskaashi ahaan iyo taakula ahaan noo muhiimsan noona muhiimsanaan jiray saddexda waddanoo taxaalifka sameeyey laakiin waxaan ku khasbanayn ma aha annaga mushkilaan galle qadarna saaxiib baan la ankarray kuwa kalena saaxiib baan la ankarray maadaama annagu aan faraha la gallay hawshaas oo annaga hawl annaga anaan lahayn annagu aan isku imbos garaynay maanta waxaa weeye hadday labadu noo maxaan ku rahdaa noo sinmaan waxaa khasab ah oo ay khasbaysaa duruuftanadu inaan raacno taxaalufka sacuudiga ee imaaraadka duruufteedu khasbaysaa midda kale dhexdhexaadnimo shaki badan baa dad badan ka qaba inaan dhexdhexaadnahay laftigiis oo waxaa dad badan aaminsan yihiin inaan u janjeero qadar inaan u janjeeray bay dad badan ay qabaan waa ka dhawaajisay dabcan ahamiyadda ay leedahay in in arrintan laga wada tashto oo maamuladu ay ku doodayaan laakiin dowladda soomaaliya mowqifka ay qaadatay ka sokow dadweynaha soomaaliyeed ma aanay u fasirin ama ma aanay u sharaxin sababta ku kaliftay dhexdhexaadnimada taas laftirkeeda ma is leedahay shakigan hadda u dhexeeya maamulada iyo dowladda dhexe qayb ayuu ka yahay oo haddii dowladdu ay sharaxi lahayd waxaa laga yaabaa in buuqa maanta taagan aanu jiri lahayn
absolutely ha haddii dowladdu horta waxay xaq u leedahay oo dastuuriyan in siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo ay goyso dowladda dhexe leedahay laakiin taas macnaheedu ma aha qodobka konton iyo afraada dastuurka qodobka konton iyo saddexaadna waa jiraa la tashi baa loo baahan yahay gaar ahaan marka dalku burbursan yahay waan qabnaa aniga waan qabaa maalan in dowladda dhexe ay guyso siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyana waa qabaa dastuurkaof course of course wixii lagu heshiiye in lagu dhaqmo way laakiin waxaa la rabaa in yaa la xukumaa dowladda dhexe yay xukuntaa dowladda dhexe ma aha dowlad shacabka soomaalidu hal hal qof kusoo doortay cod hal qof iyo hal cod kusoo doortay ma aha waa dowlad uu soo sameeyey lagu kanay baarlamaan maamulo weliba qabyaaladaysan ay soo doorteen weeye marka waxaa la rabaa in maamuladii dalka ka shaqaynayay oo dadka iyagu hayay dadkii waxay joogaan maamuladay joogaan ama gobolka banaadir ama lixda maamul oo kaley joogaan waxaa la rabaa somalilan waaba go-an tahay laakiin oo maaragtay waxay u baahan tahay shaqo kale ay u baahan tahay iyo wadahadal runtiina mudnaanta dowladda hadday maanta kala shaqaynayso soomaaliya midnimadeedii iyo dowladnimadeedii inay soo dhisto meesha la raba inay mudnaanta siiso oo xoog geliso waxay ahayd inay ka mara dhaliso wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalka aysan ku mashquulin maamuladii dalka oo dhisnaa oo federaalka ahaa aysan cadaawado aan loo baahnayn oo lagu khasbanayn oo dib u dhac un keeni kara aan horey noo wadayn aysan ka shaqayn runtii waxaa marka loo baahan yahay in laga wada tashado oo maamulada hadda jooga oo inta haddaba ku jirdha xaydaanka dowladnimada federaalka ku jirdha in dowladda dhexe ay kala tashato oo tiraahdo war waxaana annaga maslaxadeeda ku jirdha waxaan rabnaa inaad nala qaadataan waxaan aaminsanaha haddii inta aan go-aanka lagu boodin madaxda dalka oo maamulada jooga lala hadlo in laysugu imaan karo meel fiican oo soomaalida kasoo baxayso dabcan ka sokow in maamuladii iyo dowladda khilaafaad siyaasadeed ka dhex muuqda dhexdooda waxaa jira maamulada dhexdooda waxaad moodaa hadda in khalkhal siyaasadeed uu gudahooda soo galay oo xataa puntland ay ka mid tahay horey wasiir ayaad uga soo noqotay puntland arrimahan see lagu xallin karaa dabcan soomaaliya waa la soconaa dal muddo burbursanaa oo hadda soo kabanayo waayo khilaafaadyada noocan oo kalea dad badan waxay u arkaan in dalkii inuu horey u socdo dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo horumarkiisii iyo institutionskiisii iyo dowladnimadiisii iyo doorashadiisii inay curyaamin karto maxaa xal ah maxaa xalku muxuu noqon karaa halka aniga waxaan aaminsana dowladda dhexe waa inay deep breath qaadato mugta oo inta gadaal u faraysato ay fakirto waxaan qabaa maanta lama joogo meel soomaalida dowladdii soomaalida dhexdeeda maamuladii federaalka iyo dowladda dhexe meel ay ka murmaan oo la isqabsado oo maxaan ku rahdaa ilaa iyo koonfur galbeed hirshabeella ugu horeysay galmudug ba ay ka taagan tahay koonfur galbeed bay ka jirtaa puntland baa lagu dhex jirjiraa maxaan ku rahdaa waxaa loo baahan yahay rasaasta dowladda dhexe inaysan ku bixin meel aan munaasab ahayn risaasta diblomaasiga aan sheegayaa tan dhaqaalaha tan maamulka waxaa dowladda la rabaa inay xooga geliso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dowladnimada amniga inay ku mashquulsho tayeynta ciidamada maaragtay booliiska iyo iyo xoogga oo la dagaalamaya argagixisada waxaa la rabaa inay xiriir wanaagsan la samayso gadaal u noqoto hadda meesha ay geerka ku jiro ay gadaal u celiso reverse garayso ay la heshiiso maamulada dalka ay aqbasho guddoomiyaasha ama ay madaxweyneyaasha sida dimuqraadiga ah ay dadka maamulada joogaa usoo doorteen haddii aan dowladda dhexe aysan tixgelin dadka dimuqraadiyadda ee lagu soo doortay oo maamulada madaxda ka ah dadkaasna iyagana tixgelin mayaan dimuqraadiyadda ee lagu soo doortay dowladda dhexe laakiin dowladda waxay ku doodaysaa mararka qaarkoodna dad badani ay ay dee fahmi karaan oo ay xaq u leeyihiin in looga dambeeyo siyaasaddii dibadda sida hadda aad aad ka dhawaajisay haddii maamul goboleedyadii ay dalal kale tegayaan oo ay ku shirayaan ama mararka qaarkood siyaasaddii dowladda dhexe aanay raacsanaan laftirkeeda soo mushkilad maaha maxaa iyaga laftirkooda looga baahan yahay maamulada waa sax waaye qodobka konton iyo afraad dastuurka horta dastuurku problemo badan buu leeyahay waxyaalaha la raba in laga saxana oo maarata runtii la saxana dastuurku hadda waa dibuhabeyn baa lagu wadaa waxyaalaha aan rajaynayn in la saxay ka mid tahay oo si cad loo sheego oo aan ambiguous ahayn oo aan yani mugdo ku jirin dowladda dhexe maxay awoodaha oo leedahay dowladaha federaalka ah oo constituent stateskaana maxay leeyihiin aniga waan qabaa boqol kiiba boqol baan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda maamulada iyo dowladda dhexe iskuma haysan karaan waa in dowladda dhexe looga dambeeyo waa in muqdisho laga dejiyo laakiin waa in wada tashi baa jira dowladaha adduunka oo dimuqraadiga dalkan hadda aan joogno waxa weeye baarlamankiinu foreign relations committee buu leeyahay maraykanka waa leeyahay dal walba waa leeyahay dadkaasaa matala dowlada dhexe dowladda scotland iyo iyo iyo iyo maxaan ku rahdaa northern ireland iyo maxaan ku rahdaa wales iyo maxaan ku rahdaa marka dowladdani wax weyn oo masiria ay ka hadlayso way la tashataa dadka joogo maaragtay madaxda ka ah waxaa la rabaa oo keliya wadatashi baa la rabaa in la yareeyo isqabqabsi iyo dhibaate dowladda dhexe lagumana qabsan karo lagumana haysto waana khalad in lagu qabsado inay iyadu jaangoyso oo samayso siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka waaya aad waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysaan raba inaan ku weydiiyo dabcan horey wasiirkii waxbarashada soomaaliya ad usoo noqotay xukuumaddii tan ka horreysay soomaaliya maanta waxaa la qiyaasayaa in boqolkiiba konton wax ka badan caruurta soomaalidu aanay helin fursado waxbarasho ama aanay awoodin dhinacii dhaqaalahaba maxaa sabab u ah wallahi waxaa sababa de burburkii dheeraa oo maaragtay dowladnimadu ay maqnayd oo budget uusan jirin oo maxaan ku rahdaa nidaam iyo regulation aysan jirin aniga waxbarashada runtii waxaan aaminsanahay dowladdu inay hadda maadaama lasoo qabtay oo dhaqaaluhu soo fiicnaanayo in waxbarashada la siiyo intaan joogayna waxa ii soo baxo ugu weyn bay ahayd in la siiyo budget aada u ballaaran iyada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo meelaha nolosha laakiin si gaara waxbarashada iyo caafimaadka budget ku filan maisleedahay waxbarashada waa la geliyaa xilligan maba jira budget maba jira aniga waxbama jirin waxa weeye waxaan rajaynayaa maadaama hadda in dhaqaaluhu soo korayo in wasiirka iyo maalintii xilkan ku rajaynayan aniga waan ka hadla arrintaas waxaa loo baahan yahay si dalka horumar loo gaarsiiyo in dadka wax la baro qabyaalada loola diriro horumar u yimaado sariica waxaa loo bahan yahay waxbarasho waxbarashana la keeni maayo haddii aan waxbarasho bilaasha la keenin ama public education aan la helin boqol kiiba konton in ka badan baan ciyaalka waxbaran mana lagu bari karo waxbarasho gaar loo maamulayo keliya kama soo bixi karo waxaa heerka la rabo in la gaaro sidaa awgeed dowladdu waa inay ahmiyadda ugu horeysa siiso waxbarashada iyo in budgetka dowladda ugu yaraan boqolkiiba saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waktiga asaas bilowga ah in lagu in waxbarashada la siiyo aniga aragteeda waxaan isleeyahay markii waxbarashada xoog la saaro waxaa isi saxaya wax badan oo caqabadaha maanta dalka haysta isi saxaya aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aad aad mahadsantahay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiqaadir cabdi xaashi oo bartay xiriirka caalamiga ah horeyna u soo noqday wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare oo barnaamijka igala qayb qaadanayay isagoo ku sugan xarunta v o eda ee london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo